Maamulka Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay olole wacyigelin iyo wacyigelin laga sameeyay suuqa xeradaha. Suuqa ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka jiray ciriiri iyo jam-baan taasi oo dhibaato ay ku qabeen ganacsatada iyo gaadiidleyda. Maxamed Sheekh Cumar oo ka socday Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay ololahan iyo muhiimadda uu leeyahay.
meeshaan hadda aan ka shaqayno xerdayax caqabado badan baan ka taagnaa wax jidii jaama lahayn waddo hadduu maanta dabdabiska dabdabis ka dha- hadduu dab ka dhaco waddo dabdabiska u soo mara ma lahayn caqabad uga xun caqabad ka daran oo ka jirana ma jirno waddooyinkii baa loo furay dadka magaalo dadka ganacsiga waa loo habeenayaa xaq waxay u leeyihiin inay meel qurux badan oo nidaamsan inay ku shaqaystaan canshuur bixiyaal weeye Qaar ka mid ah ganacsatada degmada Gaalkacyo ee suuqa Dayax ayaa soo dhaweeyay.
ilaahay wuxuu yidhi waadiculaah waadicu rasuula wa ulul amra dadka in dadka awaamirta haya oo maamulka haya in loo hoggaansamo oo la adeeco waa shay ilaahay diinkiisa uu ku caddeeyey waxaa marka laga rabaa dadku inay u hoggaansamaan waxa la farayo oo awaamira iyo meelaha la dejinaya inay ku kalsoonaadaan awaamirta la siinaya inay qaataan ee taa beddelkeeda dowladda waxaa laga rabaa in gaa- waxaan dowladda anugu xamarmayo ruuxyadoo u caddaynaya waxaan u caddaynayaa dowladda ku arkay gaargacan layska haraatiyaynayo iyo dadka waxaa la rabaa laba qisaa dowladda laga rabaa qodobka koowaad shaqada intaan la fulin toban beri oo kale ummadda in wacyigelin iyo siminaar loo qabto meeshaas halkaasay ku habboon tahay halkaa waddadaasay ku habboon tahay halkaasaasay ku habboon tahay ee tas wax la soo dillaamo in cag wax layskala dhaco taa ma aqbalayno waxaan kaloo ugu naseexaynayaa shaygii meeshii laga qaaday shay beddelkiisiiyo oo qofkii bini'aadankaa ku qanci karo in la geeyo oo markaa halkaa ku ganacso iimaansan la yidhaahdo dowladduna ay ka warqabto oo la shaqayso oo baxbaxa iyo gaarigacan goorta askarigii laabto inuu baxa loo diido dowladdana waxaa laga rabaa wax walbo ay qabanayso wakhti adag baa lagu jiraa inay dadka u naseexayso inay waxa wacyigelin samayso inay qofkii meel ka qaaday meel geyso dadka shacabkaana inta la iska daaya ree hebel baa isoo weeraray ha loo hoggaansamo awaamirta ha la qaato waxyaabaha Ololahan wadabanaynta laga sameeyay suuqa xeradaha ee degmada Gaalkacyo ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta ganacsiga iyo bilow soo celinta suuqa degmadaasi.